barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barkii duhurnimo waana maalin jimco ah toddobada bisha juun sanadka labada kun sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan kugu hayno barnaamijka waxaa ka mid a barnaamijka sooyaalka dhaqanka oon toddobaadkan ku eegi doono sida ay odayaal dhaqameedyadii hore dadka ugu kala garnaqli jireen
laba halaadoo laba ninkala leeyihiin baa beri kadmayoo hallaabay iyagoo dhow oo foolay hallaabeen buur bay ku dhaleen buur kolkay ku dhaleen baa mid neefkeedii dee waraaba cunay neefkiibay wada oggolaadeen soo hadhay markay wada oggolaadeen bay dee labadii nin kolkii geeri la helay tayadaa dhashay iyo tayadaa dhashaa laysku qabsaday waa la kala bixi waaye kaalimihii suugaanta ayaanan barnaamijka ka marnayn
waa tahay heestaasi ciyaarihii ayaad sidoo kale barnaamijka intuu socdaba ku dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa maanta oo jimco ah gaaray magaalada khartuum ee caasimadda suudaan si uu u dhexdhexaadiyo golaha sare ee milatariga ee hadda talada haya iyo hogaamiyayaasha kacdoonka safarka abiy axmed ee dalka suudaan ayaa ka dambeeyey kadib markii ay ciidamada milatariga iyo maleeshiyaadka taageersan ay toddobaadkan gudaha magaalada caasimadda ah ku dileen in ka badan boqol ruux oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha kasoo horjeeda xakunka milatariga abiy axmed ayaa la kulmay xubno ka tirsan golaha milatari ee kumeelgaarka ah kuwaas oo talada suudaan hayay tan iyo markii uu milatariga xakunka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi cumar al bashiir isla maanta ayaa lagu wadaa inuu la kulmo hogaamiyayaasha dadka dibadbaxyada ka wada suudaan xaaladda suudaan ayaa weli kacsan kadib markii isniintii aanu kasoo gudubnay ciidanka milatariga ay xoog uga saareen wadooyinka qaar ka mid ahaa mudaaharaadayaasha qaarkood ayay dileen ciidamada
ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa ka degaysa hogaanka xisbiga conservative-ka maanta waxaana la filayaa in doorashada ciddii bedeli lahayd ay dhacdo isbuuca soo socda may ayaa xafiiska sii joogi doonta ilaayo inta qof iyada bedela la heli doono balse waxa ay sii dhiibi doontaa maamulka howsha ka bixidda britain ee midooda yurub ee oktoobar ko iyo soddonkeeda ra-iisul wasaaraha xiga ayaa haysta shan bilood oo keliya oo ku aadan in uu ku go-aansado haddii uu sii wadi doono howshii iyo qorshihii theresa may ee ku aadanaa ka bixidda britain in dib loo dhigo mar kale ama in uu la yimaado qorshe kale oo ah in uu midooda yurub uu ingiriisku ka baxo iyadoo aan wax heshiisa hab yaraatee uusan la gelin midooda yurub
warkii caalamka ayaad dhegaysateen waxaadna kala socoteen v o a washington duhur wanaagsan dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorame kusoo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan waxaa mar kale inoogu marti ah caaqil ibraahim aw maxamed riiraash oo ka mid a cuqaasha gobolka awdal ee soo gaadhay sooyaalkii hore ee dhaqanka soomaalida waxaanan toddobaadkan ku soo qaadan doonaa sidii oday dhaqameedkii hore ee soomaalidu uga garniqi jireen garaha adkaada taas oo wakhtiyadaa hore soomaalidu dhaqan u lahayd inay garta murugto ee lagu kala bixi waayo ay u raadsan jireen oday dhaqameed rugcadda ah islamarkaana ahaa nin xigmad ilaahay siiyey ugu horreyna waxaan caaqil ibraahim aw maxamed riiraash oo barnaamijka inoogu marti ah weydiiyey bal inuu inooga sheekeeyo dacwadihii ugu adkaa ee caanka ku noqday bulshada dhexdeeda sooyaalkii hore ee dhaqanka soomaalida ee lala raadsaday guurtii ama oday dhaqameed garyaqaan ah oo ka garnaqa adduunyadu dee way soo jiraysay oo wal wax daysa qabsadaa wuu badnaan jiray laba halaadoo laba nin kale leeyihiin baa beri gadmay oo hallaabay iyagoo dhow oo foolay hallaabeen buur bay ku dhaleen buur kolkay ku dhaleen baa mid neefgeedii dee waraaba cunay neefkiibay wada oggolaadeen soo hadhay markay wada oggolaadeen bay dee labadii nin kolkii geelii la helay tayadaa dhashay iyo tayadaa dhashaa laysku qabsaday waa la kala bixi waaye wax maragahoo dee ogina ma jire dee sidiibaa jiq baa la ysla galay dee oday xikaamiya arrinkii loola tegay oo wuxuu yidhi war waxaad yeeshaa sidigidaad ma tallawde sidigidaadka ma tallawde ma tii afka ka oggolaatay mise tii dhashay tii afka ka oggolaatay dooxaasi buqdhadaa il goray dooxaasi ha lagala tallaabo waa biyo culusoo waxa meesha waxaa la moodaa inay webiga saddexaadba tahay baa la moodaa marka waxay ku taallaa dibere weyn meesha hoos ka xigta ee ingiriiskiina beri buu xidhay oo waan xidhayaa buu yidhi waa buqdhada il goray waan xidhayaa buu yidhi dee sanad buu ka shaqeeyey oo roob culus baa da'ay oo kiibaa dee cishadii u horraysayba wuu qaado ingiriiskii wuxuu ku maahmaahay meeshan sanad ka shaqaynayuu ilaahayna saacad kaga shaqeeyey buu ku maahmaahay halkaasaa layidhi kala tallaabo oo dee kolkii nirigtii la qaaday ee dee biyihii lala jiidhay tii dhashayna dee way jiidhay tii kalena qarkaasay ku hadhay dee waxaa layidhi war dee xasaradda ka daa hasha dee neefkeedii wataa tii dhashay raacdae ka daa baa layidhi oo sidaasaa lagu kala saaray raggii hore waxay odhan jireen kolkay baanaha u kacayaan ilaahow aqoontayda ha igu cadaabin ee xadayna ha iiga tegin bay odhan jireen oo runba iyaga ka ahayd habaarkan iminka dhacay nin inuu eexda doonaya iyaa tii ku maahmaahaya halka laga gubtay oo inuu eexda ilaahayba ka war hayo markaa iyagu mahmaahdaa markay mahmaahayeen maxay ula jeedeen waxay ula jeedeen sidigidaad ma tallowda markan ay leeyihiin waxay ula jeedeen inaanay tii dhashay meeshaa marayn bay ula jeedeen oo maahmaahdu waxba waxbaa lagu sargoyn jiray moogta nagaga tegin waxay leeyiin haddaan garan waaye ilaahow dee waan garan waaye aday abuuray ilaahu iga dhaaf haddaan u kasana ilaahu igu cadaab ujeeddadiisu sidaasayd haddaan u kaso saasaydoo dhabbay ka ahayd garta haddaan leexiyo wey haddaan leexiyo weeye haddaan leexiyo weeye taasi taasay ahayd tu kalaa dhacday meel oo manahoo banaa beri carruur lagaga tegay oo aqal baa lagu xidhxidhay way gadmayaan baa layidhoo dee waa la arooro dumarkiibaa arooray aroorkii kii oo lagu maqan yahay bay fardaa soo maray la fuushan yahay baa aqalkii carruurta lagaga tegay soo maray oo dee cilmiga ilaahay kolkay dul marayeen bay qof yar naftii halkii kaga dhacday dee eegga lamaba qiimeeyeene waxaa layidhi fardihii baa iga dilay buu deyidhi ninkayay ilmahaygii hallaysiiyo magtiisiina kaygii hallaysiiyuu fardahaa raadkooda halkaa maray farduhu ma gurigii bay dul mareen oo carruurtii bay jeedheen mise dibadday ka mareen dibadday ka mareen dibadday ka mareen ilaa ilaa ma garanaysaa lix mitir ama toddoba mitir bay aqalkii dhankaa dusha de iyay ka mareen dee naftiibaa ka baxday dee oday dee xikaamiyaa loo tago wuxuu yidhi fardaha aa guurti buu sameeyey wuxuu yidhi fardaha faraska qaba anugu waan garanayaae fardihii ha la soo fuulo halkii uun ha la mariyo haan caana daf ka yihiinna halkii qofka naftu kaga baxday ha la dhigo laba nin gudaha ha la dhigo laba ninoo fardaha eegayo kolba ka maraya eegana dibadda ha la dhigo sidii baa la yeelay laba gudahaa la dhigay oo haankii caanihii halkii la dhigaa la ag fadhiisiiyey labana dibaddaa la dhigay kolba faras baa la mariyey kolba faras baa la mariyey kii odaygu caloosha ku hayey kolkuu marayuu haankii halkaa ka duulay oo dee halkaasuu ku dhacay kolba faraska dee marayana waa la sheegayaa ka noocaasaa maraya ogaada baa la leeyahay sidiibuu halkaa fardihii kii dee faraskii qabay baa halkaa la duldhigay waa cilmi waa ilhaan kala dee waa cilmi sidii baa layidhi war magta iska bixi dhagarqabow adaa dhagar qabe saddexdaa kale waa waa ceebka saliimi sidii buu ninkii dee ku bixiyey magtii oo lagu saaray taasina mid bay ahayd waxay ahayd kiisaska ugu adag ee nin waxgarada loo raadsada ayay kiisaskaasoo kale ahaayeen soo maha Waxaa labadaa kiisee sheegayaaba kiisas dhayal dhayal faraha lala galo way noqon waayeen ama dee dadkii aan raggaa ahayni way garan waayeen oo waa laysla jabay sidaasay ahaydoo haddana waxaa awr baa la boqna gooye awr baa haddana la boqna gooye garaha saddexda garood ee u adkaa awr baa la boqna gooye Shaad maqashay.
haa ayaan maqlay anugu awrkii dad badan dee ninkii wuxuu yidhi dee awrkaasi birta dee xawayaan kuma dhifaninoo dee hadduu horaaba cuno wahilhaylo wakaa la boqnogooye siiya intiinaasaan ku dareensanahe buu yidhi indhuhu ku caddaadaa la yidhi oo dee waa la- waa la- waa la- waa la dafiray dee wuxuu yidhi odaygii dee libaax ahaa baa yidhi dadkii isugu yeedha laba oday oo aad dee ugu kalsoon yahayna wuu ballamiye ninka awrkaa qaba kol alla kolku waxaad ogaataan buuri idan haddaanu sii sheegin ma kala saareene ninka awrkaa qaba kolkuu awrkaa ag marayu cabaadii ogaada intaa kale een dilin juuqi maaye ogaadu yidho sidaa ogaada kolba dee nin baa la soo mariyey kolba nin baa la soo mariyey kolba nin baa la soo mariyey dee kii baqnogooye kolkuu soo maray unbu intuu sidaa weega cabaaday uu cabaaday iska bixi baa lagu yidhi waar awrka adaa qabe iska bixi baa la yidhi waa farsamooyin aan inaan garanno ilaahay garanayay ahaayeenoo dee cilmi dee yacni wax kale ahay sidii buu kiina ku bixiyey lama murmayna ninkaa kolkay waxaasi ku caddaadaan sidaa unbay u fulaysa markaa ninkaa waxgaradka ee garaha noocaasa ka garnaqaya haddii deegaanka laga helana deegaankaa laga soo kaxayn jiray miya haddii meel kale uu joogo oo lagu yaqaanana meeshaa kalea loo raadsan jiray si uu gartaa u noqo miya haayoo waa ka dee ninka ninka ninbaa dee doon ninbaa yidhi ninka hebel la yidhaaho ee xikaamiga aan doonanayaa buu yidhi oo wuu socoteeyoo dee halkii buu tegey ninu ninkiiba dee u qaadi waayu meeshii ugu tegey ninka hebel la yidhaha ma adaa ahaa ninka hebel la yidhaha ma adaa ahaa wuu ku celceliyey ninkii dee aan xikmadda caynkaasa lahaa buu u qaadi waayo wuu garan waayey wuu yidhi war adigu dee ah, waxaan soo doontay buu yidhi dee xikmad baan soo doontuu yidhi wuxuu yidhi waxa kale ha kaa maqnaadee intaanad wax falin wax fiiri intaan u qaaduu yidhi intaanad wax falin ninoo wax fiiri buu yidhi meel dheerna wuu ka soo socotay wuu iska tegey reerkiisii buu tegey aqalkiisii oo nin hurdu u tegey aqalkiisii oo nin hurda ayuu u tegey warankii iyo bullaawihii buu is yidhi ma marisaa haddaba ma kaga xaabtaa yaa oo intuu shaqaystay buu weliba dul seexdaye ma kaga xaabtaa buu is yidhi mahmahdii buu xusuustay wuu noqday warankii iyo wuu iska tiiriyey gabadhiibuu u yeedhay wuxuu yidhi ninkani muxuu yahay waa walaalkayoo socoto dheer soo golaalku ku ca- ku casheeyey unbuu ku gamcay yay tidhi halkuu ku casheeyey unbuu ku gamay bay tidhi waa intaanad wax falin wax fiiri wax weyn baan sahaa intaanad wax falin ka fiirsadii halkaasay dhacdayoo haddaanan ilaahay halkaa ii geyn waan dee dhagaroobi lahaa buuri wixiina cishada kolkaan soo qaatayna way ila yarayd buuri ilaahaybana wax uga jeeda buuri bal tilmaanta alla reerkii iigu keenay haddaan kolkii degdegoon xuluuliyo dhagarqabaan noqon lahaa buuri Een, horta sidaasay ahayd hawluhu way badnaayeen Een, sidaasay ahayd oo ninka ma garanaysa haddii qaryadaa laga waaday qof baa la- loo tegi jiro oo la doonan jiray ninkaa boon jilbyar baa la odhan jiraa la yidhi ninkaa xigmadda loo doonanayo ninna niman baa loo diray laba ninoo warbal ninkii hebel inoogu yeedho oo arrinkan murgey ha kala saare inoogu yeedhaa la yidhi waa marka arrimuhu murgaan murgaan ee la mari waayo wixii la dhammeeyo wuu dhammaanayaa la dhammayn karo markaa dadkaa arrimaha ku murmaya iyagu way isku mari waayeenoo meeshaasi gartoodii baa gubi weyday sidii iyo dadkii kale way ismari waayeen markaa ninkaas dee loo raadsanayay marka loo tegana muxuu odhanayay waa geedka u dambeeya ee maxkamadda iminka rafcaanka la yidhaha ma mid baa ka dambaysa saasaa loo yiqiinay oo ninkaasi intaa hore wixii la gartana waa la garanayay kolka wixii la garan waana isagaa lala sugayay arrin baa dee lagu murmay oo dee waxaa la yidhi hebel inoo doona dee waa la doonay koo riyaha riyihii maalaya ayaa dee labadiinan u tageen way ka yar noqdeenoo way ka yar noqdeenoo way xishoodeenoo kolkii dee inuu ka bayay ku noqdeen dee wuu raacay halkii ergadii kolkuu u tegey ayuu yidhi waryaada een, laba ninay waxaad aragtay ha sheegin laba ninow waxaad maanta aragteen ha sheegin waar ninow waxaad maanta samaysay ha u noqon isagiiba isagiibaa isla moogta isagii arrinkiina sidiibuu ku waday sidiibaa dee dadkiina uu ku kala saaray raggu sidaasuu ahaayo cilmi baa jiray dee kolkaa waa kaa bal waxyaabihii kale ee dhinaca dhaqanka ku saabsana ama suugaan ha ahaato ama mahmaaha ha ahaato ninku markuu baanayo oo kale mahmaah buu cuskan jiray xigmad buu cuskan jiray waxyaabaha waxaad ka xasuusato ee uu ku sargoynayo gartiisa ama dacwaddiisa maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ninbaa dee kolley iyaa nin dishay dee dadkan laga tirada badan yahay bay nin dileen dee magtii iska bixi baa la yidhi oo qoladii awla dhaqnaayee awla baaha baxaya dee qoladii kala qabsatay labada qolana isku mid bay ahaayeen waa la qabsaday waxaa la yidhi iska bixi magtii bixiyaa la yidhi dee nin baa yidhi waryaa kabka baa lagu sargooyaay ninka magtaa qaatay iyo kii bixiyey iyo kii la siiye ha la ii heluuri intaa ha la ii helu yidhi kolkaa waa sankayga intii baa la waayay waa dee sabanujaahilgii dee sabanujaahilgii weeye waa waxaan dee ilaahay inooga tegayn iminka moogta sabanujaahilgii kabka baa lagu sargooyaa ninkii helaw waan bixin buu yidhi dee waxaa la helay cuddadii iyo buufimadii iyo dameerkii lagu sidayo intii cid bixisaa la helo war dee intaa ku ambabax baa la kabka baa lagu sargooyaa sidaasay ku baxday saasay ku baxday waxaa kaloo jiray dee kolka jiibihii la jiibinayee dadku jiibinayeen ee hablaha reeraha loo doonanay waa tii sacabka waa tii sacabka ee ciyaaraha ee dhallinyaradu ciyaari jirtay waayadaa hore dhallinyaradu ciyaari jirta dee laba gabdhoodoo iyo meel fog bay ka yimaadeen oo way qabyay soo doonteen oo dee reerbay u soo hoydeen reerbay u soo hoydeen dee dhallinyartii sacabka tiqiinayna reerkanay sasabanayaan dee jiibbuu dee reerkiyuu ku waraystay wuxuu idhi geel ba iga soo lumay oo waa laba galoofood oo weli awrka uma geyn buuri oo guga dambaan la sugayaa jeel baa gondaha jaray oo guban bay u jeedaan gobtan xaaji kayrana gacal bay ahaanoo gallimaad bay ka dayahaano geelaa ma haysaan buur geelaa ma haysaan buur oo waaha waan haynaa un baa la yidhi afgarasha hayda soo ma garanaysa markaa waa hadallada sarbeebtaa ee laysku fahmayey ee laysku fahmaye dee geel maahayna dad bay ahaayeen waana kaa kanna wakaa geela ku matelaya kuwanna way garteen inay yihiin hablihii reerka usoo hoydaa la gartay waan haynaabaa la yidhi ee geel ma ahayn waa sarbeeb ablaha loo tego waa loo gudayo wuxuu yidhi geelii waa la soo waday gabi'iina waanu sidanaa ginix dhahoo gadhkay qabo goshiyo naaska ii dhiiboo geedada ka faanfaan buuri waa jiibtii moogtahay geedada ka faanfaan buuri ku kalena haddana wuu rogay oo wuxuu yidhi hamuun baan besday ahay buuri cunaan ahaan jiray buuri oo hamuun baan besday ahay baydaad ku wada tahay waxaan buuran balandaya buuri naasihii buu ku sheegay khaayinka waxaan buuran balandaya buuri dee ma odhanayo naaskaan ku qabta ma odhanaye wakaa cilmiga u soo huwaday dee haa raggu sidaasuu ahaa markaa jiibtoo kale waxaa lagu yaqaanay luuq lagu qaado luuq lagu qaado dee kolley anna waan weynaano way naga fool xumaanaysaayoo way fool xumaanaysaa luuq baa lagu qaadi jiray oo dee cajiib bay hayd moogtahay oo waxaa la odhan jiray dee raggu waanoo kore eh koramada kor hawdayn baa la odhan jiray kolkay inamada ay yaryari leeyihiinna naana ogaada markaa sida luuqda loogu qaadi jiray bal haddaad inuu ka xasuusan tahay inteed ka xasuusan tahay waxaan ka xasuusanahay na koramada kor hawdayn raggu waanoo kora ragga qaarra lama siro qaarra looma sacabtume waa la sawasaweeyaa hooy baa la odhan jiray yaa la odhan jiray markaa sidaasay haydo intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo uu inoogu marti ahaa caaqil ibraahim abu maxamed riiraash oo ka mid a cuqaasha gobolka awdal ee soo gaadhay sooyaalkii hore ee dhaqanka soomaalida waxaana barnaamijkan idiinka soo diyaariyey magaalada boorama islamarkaana idiin soo jeedinaya anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaasheeda qiimaha lahow sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay haashim sheekh cumar good iyo kaasi ah dhegaystayaal barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaadna dhegaysanayseen kusoo dhawaada markaan xubintii ciyaaraha waa tahay kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha oo aan si wada jira halkan idinkala socodsiin doono anigoo jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari oo aanu jecelnahay inaan dhegaystayaasha xasuusino warkii ugu dambeeyey ciyaaraha bal nuur ka waran wararka ku dambeeya ee ciyaaraha ee aada dhegeystayaasha saag duurkan maanta aada la wadaagaysa jamaalo waxaan ku hormari doonaa ciyaar fi- semifinal ahayd oo xalay dhex martay xulalka holland iyo ingiriiska waxaana ay ka tirsanayd koobka cusub ee yurub lagu soo kordhiyey ee lagu magacaabo koobka xulal- eh, horyaalka xulalka qaaradda yurub En, ciyaartani waxa ay ahayd ciyaar xiise lahayd waxaana sagaashanka daqiiqo ee labada xul ay ciyaareen ay ku dhammaatay barbaro gool iyo gool ah goolka waxaa la hormaray xulka england ee waxaa daqiiqadii laba iyo soddonaad rigoore ugu dhaliyay ciyaaryahan marcus rashford laakiin holland waxa ay iska barbaraysay daqiiqadii saddex iyo toddobaatanaad waxaana u dhaliyay ciyaaryahan delight Eh, s- sidaas ayayna ciyaarta ku dhimaatay laakiin soddon daqiiqo oo lagu kala reebayay ayaa lagu daray sida caadada ahayd markii ay xulalka ama ciyaartooyda kala bixi waayeen dhinaca kubadda cagta En, holland ayaana intii lagu guda jiray eh, soddonkaasi daqiiqo laba gool keentay En, waxaana u kala dhaliyey ciyaaryahan quincy promise eh, daqiiqadii boqol iyo afar iyo tobanaad u dhaliyay gool iyo daqiiqadii toddoba- toddoba iyo sagaashanaad oo uu oo ay ingiriiska gool iska dhaliyeen Eh, waxaana shabaqiisa ku leexiyey ciyaaryahan kail walker oo goolkaas iska dhaliyay sidaas daraaddeed ayayna ciyaartii ku dhammaatay saddex gool iyo gool Een, waxaana natiijadaasi ay ka dhigan tahay in eh, holandiisku ay finalka gaareen iyaga oo la ciyaari doona xulka bortuqiiska marka labadaasi xul ayaana isku arki doona Eh, en- en, habeen horena ronaldo ayaa soo saaray xulkiisa ciyaar ay switzerland la ciyaareen saddex gool iyo gool ayay kaga badiyeen saddexda goolna isaga ayaa dhaliyey jamaalow marka finalkaasi ayaan arki doonaa labada xulba waa ciyaa- waxa u ciyaara ciyaaryahanno dhalinyaro ah oo wanaagsan Eh, laakiin holland oo ka maqnayd muddooyinkan saaxada dunida gaar ahaan ciyaarihii adduunka ee labada kun sideed iyo tobankii oo ay seegeen iyaga iyo talyaaniga ayaad moodaa maadaama ay haystaan ciyaartooy dhalinyaro ah oo intooda badan u ciyaara kooxda ix oo sanadkan laga yaabanaa ayaa la leeyahay waxaa dhici karta in ay mar kale ay kasoo muuqdaan oo ama ay dhici karta inay koobka qaadaan inkastoo bortuqiiska aysan yaraysan oo ronaldo iyo felix oo ah wiil dhalinyaro ah waa tahay oo la leeyahay waxa uu noqon doonaaba ninka ugu qaalisan isagoo aanan gaarin labaatan sano dunida waayahay eh, aad baad umahadsan tahay nuur dhinaca kale haddaan dhegeystayaasha xusuusano warar kale oo goosgoos oo ku aadan maadaama ay horyaalada kala gedisan ay xiran yihiin kooxuhu weli waxay ku jiraan inay isdhisaan yuventus ayaa la sheegayaa inay dooneyso inay la soo wareegto ciyaaryahanka garabka difaaca ka ciyaara ee xulka dalka bortuqiiska ee cancelo la yarado shan iyo labaatan jir ah markaas oo eh, aan idhaahdee naadiga manchester city ayuu kusoo socda ciyaartooygaasi oo naadiga juventus ayuunu u dheelaa waxaana ay ku doonayaan afar iyo afartan milyan oo lacagta geniga starlinka ahi waxaase war- warbixintaasi qoray wargeyska gool sidoo kale weeryaanka xulka dalka brazil naima oo toddobiyo labaatan jir ah ayaa waxa uu diiday in uu ku biiro naadiga real madrid oo ay si weyn u doondooneysay b s g ayuu u dheelaa ciyaaryahankaasi waxaana uu hore ugu soo ciray nadiga barcelona wargeyska express ayaa warbixintaasi qoray Eh, dhinaca iyo kubadda cagta haddii aynu ka gudubno waxaa jira in dhinaca iyo horyaalka n b a da ama basketballka ayaa finalihiisa la ciyaarayaa kulanka afraad ayaa caawa waxaa isaga hor imaan doonaa kooxda raptors ee dalka canada ka socota ee toronto iyo kooxda warriors oo golden state warriors ah marka labadii kulan saddexdii kulan hore loo ciyaaray waxay ahaayeen een, mar laba mar waxaa badiyey kooxda een, raptors ee dalka canada ka socda hal marna waa laga soo badiyey kulankan caawa oo game four ah waxaan arki doonaa eh, sida ay ku dhammaato eh, weliba jamaalow eh, laba laacib ayaa ka dhaawacan eh, kooxda eh, maaragtay golden state warriors waxaana ka mid ah eh, kevin durant oo ah laacib ay ku tashtaan Eh, marka ma laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho arrintaas waxyaabaha ilaa hadeertaan warbaahinta kubadda koleyga ay si aad ah uga hadlayaan baa ka mid ah ciyaaryahanada ka maqan Eh, golden state warriors oo, en, n b a da caan ayay ka tahay oo oo marar badan ay ku guuleysteen haddana markaad fiiriso sida ay kooxda rabtriska ay uga hor imaanayeen muddooyinkii ugu dambeeya weliba laislahaa heerkan laislama soo gaari doono oo guulal badan kulamada ugu horeeya waxaa gaari doonaa kooxda golden state warriors ay haddana taasi aysan dhicin waxaa muuqanaysa in ciyaaryahanada ka maqan ay saameyn ku yeelanayso waa tahay dhegaystayaal wararkii ciyaarahana intaa ayaan kusoo gabagabayn doonaa haatanna kaalimihii heesaha ayaanu aadi doonaa waxaanan idiin soo qabanay heesta taageero makaa helaa fanaaniinta waa finaanka reer jabuuti xawaale aadan xawaale iyo aadan iyo Aamin weliba aamin afrika
jacaylnibu kugu tolo kutaagsaday baanahe kutaagsaday baanahe taageero makaa hela jacaylnibu kugu tolo kutaagsaday baanahe kutaagsaday baanahe taageero makaa hela adooibatooyo wale wadigan isku kaytige adooibatooyo wale wadigan isku kaytige ayaad ayaad ayaad horta iitaka ayaad ayaad ayaad horta iitakan adoo ibatooyo wale wadigan isku kaytige adoo ibatooyo wale wadigan isku kaytige ayaad ayaad ayaad horta iitaqaan ayaad ayaad ayaad horta iitaqaan tilmaam qurux timo hadaan tiriigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo hadaan tiriigu egtaan calmaday hablaha tidcanguudka sare intay tiro leegyihiin adaan kugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa tilmaam qurux timo hadaan tiriigu egtaan calmaday tilmaam qurux timo hadaan tiriigu egtaan calmaday hablaha tidcanguudka sare intay tiro leegyihiin adaan kugu taamayaa miyaan kaa tegi karaa warkaagani turyada dibaxda magaadhayo docsan kaamudaye warkaagani turyada dibaxda magaadhayo docsan kaamudaye naftayda waxay la daqay balan galo galow la noqodee biliya toddobaad i dhowr naftayda waxay la daqay balan galo galow la noqodee biliya toddobaad i dhowr wayn siduu tago sarbe baa lagu tusaa wayn siduu tago sarbe baa lagu tusaa hadalka waa adigu tire hadalka waa adigu tire tudhaan gacan maadisiin wayn siduu tago sarbe baa lagu tusaa wayn siduu tago heestaasi dabacsan ay ku luqeen fanaaniinta xawaale aadan iyo aamine afriik ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaan idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo